waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garbey daanduray ibraahim inta aanan u gelin dhambaalada maxaa inoo haysaa aniga iyo dhegeystayaashaba nuur heestaan dhegeystayaasha usoo qabanayo waa wiilkii xagu galay waxaa qaadaysaa fanaanada khadiijo fooday
warqadda ugu horreysa galabta waxaa nasiib u hela dadka kale ah muhaab xasan hiiraale iyo luqmaan cabdishakuur maxamed xakiimi maxamuud abuukar xasan maxamuud cabdi xasan iyo khaalid cabdi xasan cabdinaasir cabdi xasan mustafa yaasiin master ayer yuusuf cabdulaahi xasan iyo jacfar yaasiin daahir nuur cabdulaahi xasan ciiduruus mustafa macalim abti cabdi xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa nuurudiin daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo yaasiin daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan iyo kuwo kale oo badan waxay hambalyo aroos ay u dirayaan buuhaal cabdi xasan iyo maryam cabdulqaadir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay isku waare ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkana waxaa noo soo diray cadday isaaq aadan iyo maano isaaq aadan ruqiyo isaaq aadan xaawo isaaq aadan carfoon isaaq aadan leyle isaaq aadan sukorey isaaq cabdirashiid isaaq aadan iyo abti cabdulaahi isaaq aadan hooyo khadiijo jaamac weyne iyo ismaaciil jaamac weyne iyo abti macalin axmed cabdi iidow abti xasan daahir aweys macalin cabdi yuusuf fiidle waxayna tahniid gaadsiinayaan higraan cabdi cali iyo cabdibile muriidi isaaq oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley waxaanay leeyihiin ducadu aa xaggiina waxaan leenaha arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo eebbana uu kala siiyo ulaad qayr qabta dhinacii heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanaya codka macaan ee zaynab cige maxamed
filaya in dhegeystayaal badani ay ka wada heleen heestaasi dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed ibraahim iyo hooyo shukri maxamuud wehliye shukri baadiyow iyo caruurtooda oo kale ah cabdirasaaq maxamed ibraahim amal maxamed ibraahim iyo cabdulaahi maxamed ibraahim dhammaan reer maxamed ibraahim oo isku duuban waxay hambalyo farxad leh ay hawada u marinayaan cabdilcasiis maxamed ibraahim iyo nabiile bishaar maxamuud oo araskooda uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka canada taariikhdu markii ay ku beegnayd afartii bishan februaayo ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka waxaan leenahay cabdicasiis nabiila isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinku irsaaqo aamiin aamiin aamiin waxaa dhambaalkan noo soo diray aabe maxamuud faarax cigaal iyo cabdi shaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax jimcaali maxamuud faarax iyo xamse maxamuud faarax mawliid maxamuud faarax suleybaan maxamuud faarax iyo muna maxamuud faarax ayaan maxamuud faarax namco maxamuud faarax iyo hooyo faadumo cabdi nuur bile habaryaer xamdi cabdi nuur bile iyo qoyskeeda abtiyaal xasan cabdi nuur bile iyo qoyskiisa mahde cabdi nuur bile iyo qoyskiisa iyo cabaas cabdi nuur bile iyo qoyskiisa waxaana dhammaantood ay hambalyo u dirayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo wiil uu ugu dhashay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxaan leenahay maxamed amiin soo weynaaw noqo kii waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heestaas saddexaad aan idiin soo qabanayo waa hees ka mid ah sii hore ee qaraamiga iyo codkii allah u naxariistay xaliimo khaliif mogool
waa hagaaga dhegaystayaal dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno warqadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah mulki maxamuud weheliye mulki baadiyow iyo saygeeda nuur mudey safiye maxamuud weheliye safiye baadiyow iyo saygeeda cali xasan mahdi shamse maxamuud weheliye iyo saygeeda cali cumar weheliye xaliime maxamuud weheliye xaliime baadiyow iyo saygeeda saciid jimcaale ubax maxamuud weheliye ubax baadiyow saare cumar weheliye iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga canada iyo sweden waxay hambalyo u dirayaan cabdulcasiis maxamed ibraahim iyo nabiila bishaar maxamuud oo afartii bishan februaayo ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka arooskooda uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka canada waxaan leenahay barwaaqooba isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano aamin waxaa dhammaalkan taaniidda uu nagu soo gaaray abuukar hiraabe cadaan iyo xaaskiisa maryan cali falaax iyo caruurtooda iyo maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiyo dhegey iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan iyobarow iyo xaaskiisa saciido cali falaax iyo caruurtooda waxa ay kala joogaan toronto iyo edmonton oo canada iyo virginia oo dalkan maraykanka waxaana ay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan cabdicasiis maxamed ibraahim iyo nabiilah bishaar maxamuud oo arooskoodu uu ka qabsoomay bishan februari afarteedii magaalada toronto ee dalka canada waxaanay leeyihiin ducadu waa ibraahim daanduray oo reer toronto ah muddo dheerna ku noolaa magaalada toronto waa yahay waxaan leeyahay cabdicasiis maxamed ibraahim iyo nabiilah bishaar maxamuud arooskiina aamin reerkii lagu nastee lagu nagaado allahayow idinka yeel dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay heesta xamdi fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo saada cali warsame
urar caynta quruxdeeda xabiibkii buu helay qaybta isxaq dhawrka labadeena urar caynta quruxdeeda xabiibkii buu helay qaybta haydariyo faadumo rabbiba isu keen xulay sidii haydariyo faadumo rabbiba isu keen xulay wa xisaab dhammaantiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajooda ya gooyeenba wa xisaab dhammaantiyo xada laga tallaabay xuquuq waali ducadii xajooda ya gooyeenba furma lagu mutaystaa furma lagu mutaystaa horma lagu mutaystaa horma lagu mutaystaa rabbigeena xaakimay xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaya kunjeer ku xamdiyaya kunjeer ku xamdiyaya
dambaalka dhankayga ugu dambeeya daanda waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo cabdulqaadir muuse yuusuf liibaan muuse yuusuf hooye faadimo nuur iyo caruurteeda hooye faadimo warsame iyo caruurteeda cabdiqafaar bashiir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aaba bashaar waa aaba bashiir cabdiqanac ismaan iyo aaba axmed saciid cabdi cabdulaahi cabdulqaadir muuse iyo burhaan cabdulqaadir muuse waxaa kaloo ku jira aasiya axmed cabdi saygeeda iyo caruurtooda khadiijo axmed cabdi saygeeda iyo caruurtooda dhammaan dadka halkaani ku xusan oo isku duuban ayaa hambalyo dhalasho oo farxad leh u diraya cabdiqani bashiir iyo maryan axmed cabdi oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada boosaaso ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen gabadhaasi allaha ka dhiga tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysa dhegeystayaal aan barnaamijkan kusoo xiri doono waa heesta jacaylka u beer fanaaniinta nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan intaas waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana wadajir idinkugu soo jeedinayey anigoo ah ibraahim xasan garbey daanduroy iyo nuur xasan nuur nuur buqaare intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo xiriirka bilaabmay xusuusta kubaano markiya badankayga xisaha lagu biray niyada boolyoobay dareenka ku booko niyada boolyoobay dareenka ku booko xiriirka bilaabmay xusuusta kubaano markiya badankayga xisaha lagu beeray niyada boolyoobay dareenka ku booko niyada boolyoobay dareenka ku booko
bartaa qalbigayga rabbiga baradiisa baradiisa yaan u dajee adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga ubiga baradiisa baradiisa yaan u dajee adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
mitan boqladeen dadkaba u bogo
inay badee xubbigay bartee beerkay halushaay halushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
midka booqadeen dadkaba u bogow jacaylka ubee ubax soo baxaa ila ubee ubax soo baxaa
dibadee xubbigay bartee beerkayga lushaay way lushaay jacaylka hubeer ubax soo baxa qodanay beer ubax soo baxa
jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftay boqoyooga mustaylka qabtaan baxnaanin lahay mustaylka qabtaan baxnaanin lahay jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga mustaylka qabtaan baxnaanin lahay mustaylka qabtaan baxnaanin lahay
intaan baajiyon barashada walaalnimo walaalnimo ee haddahaan kundhigoon jacaylu bedelo yaa bigabiin bigabiin ilmada burqanaysaha intaan baajiyon barashada walaalnimo way walaalnimo ee haddahaan bandhigo jacaylu bedelo yaa bigabiin bigabiin ilmada burqanaysaha
dadka boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxaa jacaylka u beer ubax soo baxaa
dibadee xubbigay bartee beerkayga lushaay way lushaay jacaylka hubeer ubax soo baxa hodanay beer ubax soo baxa
dadka boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxaa jacaylka u beer ubax soo baxaa
dibadee xubbigay bartee beerkayga lushaay way lushaay jacaylka hubeer ubax soo baxa macanay beer ubax soo baxa
midka boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxaa ila ubeer ubax soo baxaa
dibadee xubbigay bartee beerkayga lushaay way lushaay jacaylka hubeer ubax soo baxa qodanay beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxaa ila ubeer ubax soo baxaa